waa xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcadii labaad ee dhammaysatay fasalka lixaad markaska al-rashaad integrated academy ee magaalada raamu munaasabadan oo ka qabsoontay gudaha iskuulka al-rashaad ayaa waxaa ka soo qaybgalay ardayda macallimiin waalidiin iyo culummo udiin ardayda iskuulka al-rashaad qaybta madarasada iyo qaybta iskuulka ayaa soo bandhigay cilmigii ay barteen iyo madadaalo ay ugu talagaleen munaasabadda أيها الأعزة والأحباء في الله تعالى أنا وقفت أمامكم نيابة على أستاذنا ليس بأنني أفصح الكلام ولا ماهرا في هذه مكان وله جناحي إذا رأيت قلبي يزمو نجاحي إذا نششت ضربي ودمت خير خارس يا أجمل المدارس ودمت خير خارس أزو أزو أزو هو أفضل يا سرح هو مصدر سيديني أكثر لكي من نوري أفضل mudiirka qaybta madarasada markaska al-rashaad macalin maxamed ayaa ka warbixiyey taariikhda madarasada iyo tirada ardayda qaadatay shahaadada
ee madarasada iyo iskuulka waxay soo bilowdeen sanadka markuu ahaa ki ani waxaan ku soo beeray gii bisha labaad ayaan ku soo beeray idooy madarasada iyo iskuulkaba ay wada socdaan ay dhexda maraayiin ee ilmaha cadadooda madarasada dhigto boqol toban iyo shan cunug weeyaan ilmaha madarasada sabdi iyo axad dhigto waxay ahaayeen labaatan iyo lix cunug ayaa imtixaanka ka qayb gashay oo imtixaanka qaadatay oon shahaado aan guddoonsiinay ilmaha mumtaas way isla ahaayeen toddoba cunugna waxay ahaayeen jayi jiddan ay ahaayeen haddaan af soomaaliyeeyo ilmaha toban iyo sagaal ayaa lambarka koowaad soo gashay si ay usii kala horeeyaanba
dhanka kale waalidiintii iyo culummadii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa bogaadiyey macallimiinta iyo ardayda iyagoo ugu dambeyn bulshada ka codsaday in loo dhammaystiro dhismo qabyo ka ah markaska al-rashaad
waanaanu dadaalno marmaraa jirta oo ilmahay soo daahayeen oon aan ka hadlayna waalidiinta aan dhahayna macallimiinta ilmaha saa idaa qaracayn laakiin macallimiintaas dadaal ilmaanay ku wadaan moogi ilma iyak ma dhalin oo igu qaylinayn u rafaadayaan taasaan in sheegaya insha allah an naftigeyda iskuulka waa badan area dhibi rebel xamaan ilmahan orgiga warka hal orgi ma gaaray neef geel in loo qalmo ogi oga waa ka xishoodab marka insha allah tribkan dambaa geela idin qalayna geela idin qalayna waa mahadsantiin macallimiinta iyo wazaazig ubadka ilaahay ku siiyey nicmo weyn waay oo ilaahay in looga shukriya la rabo waajibkana saaranna oo shukriga ay ka mid tahay carruurtaas inaan taclinno oo wax barno tarbiyayno hagaajinno mustaqbalkooda aan ka fikirno waxaan rabnaa iskuulkan in kor noogala qaada maaragtay waa u jeedin gurigan sidii loo dhisay meeshaasaas taagan yahay mabaatiyaa loo wey ismiidaa loo wey waxaan rabnaa in nagula sadaqaysta qofkii hal ismiidna siinaa qofkii hal mabaatina siinaa in nagula sadaqaystaan rabnaa iskuulkan kor nagula qaad sababtoo aan u tuugaynan waxaa ka mid eh hadday hataa iskuulka lex tahay waxba kama qabneen laakiin waxaan u tuugaynaa waxay tahay diinta ilaahay lagu baranahayaa waxaan ku baranaynaa diinta ilaahay marka waxaan in leenahay walaalahay muslimiinta meelaad joogtiinba inaadna saacidaysiin guryahaas aas noo dadiin aas noo barastaysiin oos ismiidna siisiin oona siisiin mabaati cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera